kulankan oo ahaa isxog waraysi iyo isla xisaab ayaa waxa uu gudoomiyey ku-xigeenka golaha deegaanka degmada afmadow la yeeshay hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka howlgala degmada afmadow waxaa kulankan oo gudoomiyaha ku weelinaya xogaayaha degmada afmadow xalana maxamed bashiir ka qayb galay xubnaha dowladaha hoose isku dabayaasha wasaaradaha jubbaland madax xafiisyaadyada hay-adaha dowladaha hay-adaha ganacsi iyo mas-uuliyiin kale waxyaabaha inta badan marka looga hadlay waxaa ka mid ah sida waxbarashada annagoo ogsoon in degmada afmadow ee waxbarashada aada iyo aada ugu sarreyso kaalimaha horena ay ka gashay mid qaran iyo mid dowladda jubbalandba imtixaanaadka dowladda jubbaland iyo imtixaanaadka qarankaba ardaydeena dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga saraba ay kaalimar fiican kasoo hoyeen sidoo kale waxaa looga hadlay adeegyada caafimaadka qeybihiisa kala duwan xarumaha kala duwan ee adeegyada caafimaadka bixiya ayaa ayagana soo bandhigay waxqabadadooda iyo caqabadaha ay ka hadlayeen dhammaantooda oo aan halkan lagu soo koobi karin waxaana kamid ah in degmada afmadow aysan qabin general hospital oo refaral ah taas oo caqabad soo jirtay ama soo taagneyd ah run ahaantii baahideedana marar badan ayaa shaacinay inaad degmada u baahan tahay isbitaal weyn oosan hadda isbitaalka hadda ku yaalla uusan ku filneyn ayna kabi karin baahida degmada sidoo kale waxaan halkaas laga sheegay in maxaa la dhihi jiray iskuulo fara badan oo bibeline kusoo jiray ay weli degmada soo gaareen laakiin la gudbiyey goobihii laga dhisi lahaa iyo g b s kood intaba sidoo kale brivate sectorska hay-adaha ama ama kambaniyada bixiya brivate hoolaha waxaan dhihi jiray serviceka sida biyaha iyo ayagana waxaa caqabadahooda soo jeediyeen korontada bixiyaan hay-adaha bixiyaan korontada ayagana sidoo kale caqabadahooda soo bixiyeen taasoo marka ay ka sheeganayeen caqabadaha ka imaanaya in maxaa la dhihi jiray agabka ku filan aysan inta badan heli karin taasoo inta badanna laga taageero kambaniyada bixiya adeega biyaha loona dhiso haaman oo hay-ado inta badan ay ka caawiyaan sidoo kale waxaa ayadana soo baxday in degmadu ay baahi u qabto iskuol dadka waaweyn ah iyo iskuol dadka baahiyaha gaarka qaba ah sidoo kale waxaa iyadana soo baxday in degmadu ay baahi u qabto inay hesho xafiis xanaanada xoolaha ah ama xarun xanaanada xoolaha maadaama degmada afgulow dadka degan boqolkiiba aan dhihi karno sideetan inay yihiin dad xoola dhaqataha oo xoolaha ku tiirsan ayna markii caafimaadka dadka markii laga hadlo ee habboonta ee caafimaadka xoolaha in laga hadlo marka xafiiskaasna in baahi weyn ay loo qabo ayaa iyadana meesha kasoo baxday sidoo kale waxaan meesha ka marneen oo markasta aan soo qaadnaa in ay degmada u baahan tahay laboor laboorkaas oo wax badan ka saacidi lahaa degmada afmadow waxaana qeyr ah oo wax lagu farxo ah in ay hadda la soo dhejiyey kambaniga qaadan lahaa desaynka ama samayn lahaa nashqada iyo desaynka garoonka degmada afmadow oo ay naga saacideyneyso hay-adda b c g sidoo kale bulshadana ay deegaanka deganna ay ka qayb qaadanayan contribution ay bixinayaan run ahaantii intaas ayaa looga hadlay iyo arrimo kaloo masiiri ahaa oo muhiim u ahaa degmada afmadow kulankanna waa kulan saddex bilo ah oo sanadkiiba saddex biloodba mar la qabto oo sanadkii marka waxay noqonaysaa ilaa afar jeer camal inaan qabanno kulankan oo weliba aan iskula xisaabtano inta badanna miradhal ayuu noqday waana kulan inta badan wax badan iftiimiyey taasoo keenaysa wada shaqaynta dowladda hoose iyo hay-adaha degmada ka shaqeeya ee ka dhex jirta run ahaantii markasta haddaan nahay dowladda hoose waxaan diyaaru nahay inaan la shaqeyno hay-adaha iyo private sectorska bixiya adeegaha adeegyada sidoo kale waxaa iyadana meesha ka maqneen in lagu soo hadal qaaday in degmadu ay u baahan tahay xarun disability center ah oo baahiyaha gaarka xafiis ay ku shaqeeyaan sidoo kale waxaan aada iyo aada ugu baaqaynaa in dadkaas baahiyaha gaarka qaba gargaarka ay u baahan yihiin lasoo gaarsiiyo